ahaan oo loogu magac daray ka wacyigeli dadkaaga jarista dhirta ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka qaar ka mid ah madaxdii ka qayb galay ololahani ayaa bulshada soomaaliyeed ku dhiirigeliyey beerista dhirta islamarkaana in ay joojiyaan xaalufinta deegaanka guriga hore guriga geeda badan ku abuuran hadda maalin aniga waxaan tagay xaafadaha ku dhashay howldaag ah anoo jira saddex sano ayaa xasuusta hooyaday geed ku abuurtay geedkii hooyaday abuurtay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan meeyada ahayd weliba ku yaala meesha marka geedaha in la abuuro la xanaaneeyo waxay u tahay quruxda iyo mataqaanaa magaalada iyo waddanka u tahay shacabka soomaaliyeed inaan geedaha la jarin faa'iidooyin badan uu leeyahay in mataqaanaa geedaha ay soo baxaan oo la karkareeyo marka waxaa kula tala lahay dadka jaraya geedaha inaan geedaha ayna jarin mataqaanaa ka shaqeeyaan sida mataqaanaa geedaha loo abuur lahay marka adduunyada markaa fiiriso geedaha mataqaanaa meelo baagagaa jiro geedaha lagu abuuro dad gooni ah oo u tababaran geedaha inay mataqaanaa karkarayaan dhinaca kale qaar ka mid ah dadkii soo qaban qaabiyey ololahani loogu magac daray ka wacyigeli dadkaada jarista dhirta ayaa ka hadlay ujeedka iyo muhiimadda ay ka leeyihiin ololahani brogramkaasaa u jeedaan environmental arta lidhahdaa oo ula caada event streedo dariiqa waa marki ugu horraysa oo soomaaliya lagu qabtay intaasaa iska kaashaday wasaaradda deegaanka iyo cimilada sibraar aqiil artis iyo anuu hay-adda sabka ka socdo ujeeddada dhirista dhirta ayaan rabnaa inaan dadka sawir gacneed ku fahansiino ayadoo sawiran iyo ayadoo life saa u jeedaan waana marki ugu horraysa oo soomaaliya lagu qabtay waana qabadnaynaa waa wacyigelinteenna ka mid tahay maarag aad u fahansiin haddaba saa u jeedaan dhowr meeloodaa nagala qayb gasheen fahamka dadka aad u fiican yahay waana sii kordhinaynaa maarag adduunkao dhan maanta wuxuu fokus ka saarayaa oo indhaha ku hayaa barnaamijka environmentiga soomaaligana waxa waay sida aan dareemayno wacyiga bulshada soomaaliyeed kor uma qaadna sida aad ka dareemayseen maalmaha social media in geed la jaraaya dhir la jaraaya aad arkayseen marka maanta waxaan go'aansanay annagoo sibraar ah inaan hosta gareeno barnaamijkan environmental artska kaasoo aan sawirgacmeedyo lagu soo bandhigaayo oo faa'iidada deegaanka uu leeyahay lagu muujinaayo taasna waxaa isleeyahay qof kasta oo soomaaliyeed waxa waaye wacyigiis kor ay u qaadi kartaa ololahan laga daafuray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa lagu doonayaa in bulshada ku nool magaalada muqdisho laga wacyigeliyo in ay ilaaliyaan deegaanka islamarkaana ay joojiyaan xaalufinta deegaanka